Star FM News.
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal qodobada wararka idinkuga hayna waxaa ka mid ah maamulayaasha dugsiyada oo looga digay in ay laaluush ka dalbadaan ardayda ku biiraya dugsiyada sare ee dalka madaxweynaha soomaaliya oo saxiixay sharci baarlamaanka uu meel mariyey iyo istaraatiijiyadda wasaaradda qorsheynta qaranka soomaaliya oo muqdisho lagu soo bandhigay subax wanaagsan intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu waaweyn wararkayaga waa axad toddobada bishii koowaad labada kun labaatan iyo saddex qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan kusoo dhawaada guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa e a c c ayaa waalidiinta ardayda ku biiraya fasalka koowaad ee dugsiyada sare ee dalka ku wargeliyey in haddii maamulayaasha xarumahan ay ka dalbadaan bixinta lacag laaluush ah ay warbixin la soo wadaagaan guddiga waxaa arinkan ka hadlay afhayeenka guddiga e a c c mas-uulkan ayaa hoosta ka xariiqay in guddiga anshaxa iyo la dagaalanka musuq maasuqa uu helay cabashooyin kaga yimid waalidiin walaac ka muujinaya in maamulayaasha qaar ka mid ah dugsiyada caanka ah ay ku xireen in ay laaluush bixiyaan si caruurtooda loo siiyo warqadda qaabilaadda ardada waxay intaasi ku dareen in lacagta waalidiinta lagu xirayo ay yihiin lacago ka bilowda toban kun oo shilin ilaa iyo boqol kun boqol iyo konton kun oo shilin afhayeenka e a c c ayaa sheegay in qaar ka mid ah dugsiyadan ay yihiin kuwo ay gabdhaha dhigtaan isagoo arintan cambaareynaya ayuu sheegay in ay khalad tahay in waalidiinta oo xilligan wajahaya culaysyo dhaqaale laaluush la weydiisto waxa uu qorshuu yahay in ardayda sameeyey imtixaanaadka fasalka sideedaad dugsiyada hoose dhexe k c p e ay dugsiyada sare ee dalka ay ku biiraan shan iyo tobanka bisha waa shan iyo tobanka bisha janaayo ee hadda aan ku guda jirno dowladda dhexe ayaa shaaca ka qaaday in ay adeega internetka gaarsiin doonto laba iyo toban ka mid ah dowla deegaanada wadanka waxaa qorshahan lagu maalgelinayaa sanduuqa adeega guud ee u s f iyadoo meelaha ay ka faa-iideysanayana ay ka mid tahay ismaamulka kajaadho xogayaha maamulka sare ee wasaaradda isgaarsiinta ee dalka erekrat ayaa waxa uu sheegay in labiiyo tobanka ismaamul ee barnaamijkan laga hirgelinayo ay yihiin kuwa tuulooyinka waa kuwa tuulooyinka hoostaga aynan lahayn adeega isgaarsiinta wuxuu intaas ku daray in tani looga gooleeyahay in dadweynaha looga waa loo fududeeyo helidda adeegyada dowladda iyo in dhalinyarada ay helaan shaqooyin dhinaca online-ka ah oo noloshooda ay ku maareeyaan deegaanada laga hirgelinayo ayuu sheegay inay tahay deegaanada ay ka jiraan baayaha dhinaca internetka sida bulshada culayskaasi looga dulqaado hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimiya lomoja wan kenya ayaa waxa uu si kulolo cambaareeyey tallaabo lagu burburiyey dhismooyin ku yaala halka loo yaqaano aga musamweni ee ka tirsan deegaanka woy ee ismaamulka taytatafeta dhacdadan ayaa lagu burburiyey dhismooyin badan waxaana sidoo kale saameyntu ay gaadhay saddex kun oo qoysasa hogaamiyaha azimiya raila odinga ayaa dowladda ku dhaliilay arinkan isagoo eeday ma u jeediyey madaxweynaha dalka william ruuto qaar ka mid ah qoysaska ay dhacdadan saameysay ayaa warbaahinta u sheegay in tallaabada lagu burburiyey dhismooyinkii ay deganaayeen aan lagu wargelin
Stuka tinga imefika, mapolisi wamefika, wakaanza kubomoa choo yangu hapa. Nikauliza ni nini inaendelea? Hawaongii na mtu, watu walikuwa nalala. Si tukastuka tu, nyumba zinaanza kubomolewa na hata wazuii, hata ukiwaambia ngojini tutoe vitu, hawataki kusikia mambo kama hiyo.
Tumekuta tu watu wametuamukia, wakaanza kufumua nyumba zetu, hata zinafumuliwa zikiwa na vitu ndani, watoto.
Hatujui hata mahali tunaenda, kwa sababu kama mimi niko na mtoto anaenda form 1 kwa hivyo kwangu ni bomb blast, kwa sababu yale nilikuwa ninapangia mtoto wangu ya kwenda shule ninakuwa affected kwa upande mwingine.
Suluhu la kudumu liko katika NLC, National Land Commission. Hii kesi iko na National Land Commission, National Land Commission na Sparkle na county government wako na ufahamu mwafaka kuhusiana na swala la Msambweni.
Hii mali ambayo imeharibiwa ni ya zaidi ya milioni mia mbili na kama zao ni milioni kumi ama milioni kumi na mbili hata ziwe milioni ishirini zinge watu wangeliambiwa na wangelishanga hiyo pesa. Sisi kama watu wa Voi tungeshanga hiyo pesa na wakarudishiwa na watu wakabaki katika manyumba zao.
natoka hapa naenda wapi? Hizi nyumba unaona tumejenga jenga na ndo zinabomolewa, bado hatujamalizia loan, bado tunadaiwa malon. Ni nifanye kazi kidogo kidogo, nikusanye nitoe, nilipe school fees na bado nibakishe nilipe loan.
lakini leo ya asubuhi hii nimejaribu kupiga simu kila pembe, hata hao viongozi wetu ama maofisa wa serikali kuu wanafanya kazi hapa Taita na Taveta hawana haja na nyinyi. Maanake nimejaribu kuwapigia wote, hakuna yote anayepokea simu yangu kama gavana.
Kwa hili tunalikondem na tunataka kusema hivi kwa serikali ya William Ruto, kama hii ndio mpango wa serikali wa kuumiza wananchi wa kawaida, tunampatia notice Rais William Ruto na, na, na, na mawaziri wake na maofisas wake ma county commissioner hawawezi fanya kazi kinyume na viongozi waliochaguliwa. Walijua mambo haya yatatendeka, hawamwambii gavana, hawamwambii mbunge, hawamwambii MCA. Wao wananyamaza, wanajificha, wanazima simu, hawachukui simu zetu.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
madaxweynaha som- waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay sharciga baarlamaanka federaalk soomaaliya ee burinta safgaradka dowladda ethoobiya iyo maamulka somalilan kaasi oo ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka madaxweynaha ayaa ku ammaanay wakiilada shacabka soomaaliyeed ee golaha shacabka iyo aqalka sare doorkooda taariikhiga ah ay ka qaateen difaaca dhaxalka jiilasha soomaaliyeed iyo madax banaanida dalka madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay in sharcigan uu yahay mowqifka rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fariin adagna uu u yahay cid kasta oo hunguriyeyneysa dhulka badda iyo sidoo kale hawada shacabka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa shacabka iyo mas-uuliyiinta soomaaliyeedba ugu baaqay inay xoojiyaan midnimada marxaladan waa midnimada marxaladan taariikhiga ah ayna kala saaraan arrimaha siyaasadeed ee laga heshiin karo iyo arrimaha masiiriga ah ee taabanaya mustaqbalka ubadka soomaaliyeed iyo jiritaanka ummadda warkan waxaa lagu daabacay warbaahinta qaranka soomaaliyeed waxaana dowladda ay sheegtay inaysan marna ogolaan doonin ku xadgudubka qarnimada soomaaliya wasiirka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa muqdisho kusoo bandhigay daafurka qorshaha istaraatiijiyadda ee wasaaradda qorsheynta soomaaliya shanta sano ee soo socota mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in qorshahan iyo soo bandhigidiisa ay yihiin ee kuwo muhiimad weyn u leh dowladda soomaaliya sidoo kalena qeyb weyn ka ah dadaalka wasaaradaha ee la xiriira qorsheynta ee ujeedooyinka lixdanka sano ah ee dowladda soomaaliya ay dooneyso inay ka dhabayso
muhiimadda saadidan u sameyna waxay tahay in isbeddel muuqdaahi ay wasaaradda sameydo mar hadday tahay wasaaraddii halbowlaa u ahayd wasaaradaha kale ee federaalka ah ka shaqaynaysa qorshaha ka shaqaynaysa qorshaha qaran ee mar walba sagaalaad ama tobanaad isi socon doona taa awooded marka innagaa u baahan marka hore inaan ka shaqayno qorsho istaraatiijiyad sansan ah dalku hadda wuxuu leeyahay vision 2060 ayuu leeyahay 2060 wasaaradda hogaaminaysaa wasaaraddan waay waa in dad cilmile loo qaadaa waa in dalku maalinba lixdankaa sano lixdankaa sano shan shan u jebiya toban toban u jebiya labaatan iyo shan u jebiya in la gaadhayna xaqiijiya fishanka haddii wax la iska qoro waxaa in la gaadhayba aanay aanay aanay lahayn wax ma tarto waana in wasaaradaha oo dhan ay gaadheen yoolkooda idinku aad qiimaysaan wasaaradaha oo dhan halkaanaad dhihi karta waad ka gaabisay yoolkaagii ama waad gaadhay haddii halkani aanay shaqaynayn wasaaradahuna isla xisaabtan male aad u muhiima bugaagta wax ku qoran in ay fulinteeduna dhacdo hadday dhici weydana wixii u dhici weyse la justify gareeyo la caddeeyo oo lagu qanci karo weliba dalkan waxaa ku dhegan waxa la yidhaahdo duruuf duruuf oo meel ay fadhida anugu aan soo aan aqoon waayo waxaa lagu leeyahay markaad wax isqabataan oo oo qofka kula doodin marka dambe wuxuu ku leeyahay nin duruuf gaaraan qabnaa soo moogi duruufaa jirta waa dalkan duruuf gaaro iska qabaa macne Marka duruufta inaan isfahansiino soo maaha wixii la dhaafi waayo oo duruufta ay dhaafi weydo igu qanci waa kula garanaa anu hadda dibad kama imaan iyo meel kaloo fogi waaba joogay dukumeenti quruxsan ee la qoray ee la daawacay bis naguma filna waxaan rabnaa dukumiinti quruxsan cilmiga ku jirana la fuliyo oo natiijadeeda maxaa la la- lagu guulaystay maxaa laga gaabiyey la garan karo marka waa taladaasna waa xildhibaanadii guddiga ka socday iyo maxaan ku dhaha halkan ka hadlina waa soo sh- waa soo jeediyeen annagana waxaan rabnaa arrintaas waa ku baraarugsannahay Eh, sababtaan u qoranayna waa inaan helno dukumiinti nahago oo qof kasta subaxdii markuu imaado wixii maskaxdiisa eh, eh, uu kala yimid aysan ahayn oo aan naqaano waddada aan marayno waddo la yaqaano meelaha ay l- l- si- isgoysada la marayna ay cad tahay
ugu dambeyntiina uh, waxaa maantay doorasho guud ay ka dhacaysaa wadankaasi bangaladesh ammaanka caasimada dhaka iyo magaalooyinka kale ayaa si weyn loo adkeeyey wararka ayaa intaasi ku daraya in ra-iisul wasaaraha bangaladesh sheekh xasina ay codkeeda dhiibatay waxyar uun ka hor- waa wax yar uun kadib markii la furay goobaha codbixinta ee dalkaasi xisbiga ugu weyn ee mucaaradka wadankaasi ayaa qaadacay ka qayb qaadashada tartankan siyaasadeed goobaha codbixinta oo saa ka furmay ayaa soo xirmi doona siduu qorshuhu yahay abaaray afarta galabnimo ee saacadda dalkaasi waxaa durbo bilaabanaya ama bilaabi doona tirinta codadka iyadoo natiijada horudhacan aan la filayo beri oo isniin ah ku dhowaad sideed boqol oo kun oo ciidamo ah ayaa waxay sugayaan amniga doorashada dalka bangaladesh waxaa codaynta isku diiwaan geliyay ku dhowaad boqol iyo labaatan milyan oo qof oo qiyaastii kalabar haween ah warka aa kala socoteen staifmcodka gobolka waqooyi bari waanagay intaas warka anigoo faadimo ayaa soo jeedinayay maxamedna uu farsameynayay intaan warkan warka xiga ku kulmayno nabadee